bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti fayla dhegaystayaal ha ka dhowaada barnaamijka kulanka raadiyaha warsang ee magaalada baydhabo qodobada isinka dheega doontaan barnaamijkantiinu ka guda jarno walyaabon isinka hayna waliba ku mid ah sidii loo isi lahaa jidadkaan burburin dadkaan burburin dalintaan aqoonteeda iyo waxbarashada u baahan sidii aqoonteeda iyo waxbarashadooda loo dhisi lahaa sidii loo horumarin lahaa caafimaad goobaha caafimaadka caafimaad buuxa loo heli lahaa madawiinaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigare iyo se ballanqaadyo kale usan samay shacabka koonfur galbeed meelasaas oo kaleed usushaad sharaf use godoonsi guddigii doorashada madawiynenimo ee koonfur galbeed ee soomaaliya saasoo kale barnaamijka dhegaystayaal walyaabo aysan ka dheega doontaan intaynu ka guda jarno waliba ayuu ku mid nagada doonane kulanka golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya oggee kusiina ay koosbarashiyeena saasoo kale elan ku hadalay arrimooyinka guud ee howlo horyaale ee golaha wasiirada ee koonfur galbeed ee cusub ee shalay oo ansixiyeen golaha baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya xukuumadda xildhibaanada baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ku hadalay xaaladda biyiyare ee ku jarta magaalada baydhabo taliska ciidanka booliska ee degmada beledweyne ee gobolka hiiraan iyo faahfaahin kubii dilalka shalgidisna ayay labaatan ee fartiisa ee laha dhaafay degmadaas iyo kudhiya ayaga qodobadaas iyona qodobo kale iyo dhegaystayaalka dheega santiinu ka guda jarna barnaamijka kulanka raadiyaha warsan ee magaalada baydhabo haatay dhegaystayaal mar kale ka dhowaada barnaamijka taariikhda waliba yeedeeta labaatiyana siyeedka balad lamaad labada kuntum iyone sagaalka ookanee tookanka dambeytii ee bale lamaad ee labada kuntum iyone sagaalka taasoo bale saddexaad iyada ballaabada doonta ooka litisa qodobkan ka horeeya ee barnaamijkan weliba uusan ingnagada doona ee dhegaystayaale munaasabad cashi sharaf ee xalay baydhabo iyada ku dhiidiwaaniyada lankamaga dari hadha waayo ku wasiirada cusub iyona isbarashada bulshada yare isdhexgalka bulshada iyo wasiirada iyo waliba yeeda ku dhiidayee madaxtooyada koonfur galbeed ee soomaaliya ee magaalada tan baydhabo yeedaneeta munaasabadda ogobrowiya ku hayan madaxda maamulka koonfur galbeed ee inkasarayta madawyanaga iyona guddoomiyaga golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed abdiqaadir shariif sheekh qunamaya wasiirada cusub iyone wasiiradii horeba iyo xildhibaanada weliba yohaayana haano iyo goobta sayti iyo hadalaa ku jeediyan qaar kumid ee wasiirada iyo goobta sayti ku hadleen haan cusub iyone haani horeba meelasaas oo kale goobta saytiisu ku hadlay guddoomiyaga golaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdiqaadir shariif sheekh qunamaya kadambeyntii goobta waliba soo ku hadlayay madaxweynaha koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftigareen dhalinyaro aqoon-yahane oo bayleraay insheegada khibdad iyo bayleraay aqoon u leh weliba ku sugaanayoodin yoona shaqeeyan dadshoy dadsho yoo ku shaqaysan haddii ilaahay rabbo weliba kalena amaanada adagabdo baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed inuusan nin xuli afar gabrood oo labaatan iyo shanti kuri ninka dhigma doonan haddii ilaahay rabbo wali kale dowladda koonfur galbeed oo hogoomiyo mudan cabdicasiis xasan maxamed laftigaleen ka amaanane idiye esa dowlad goboleedkii dadka dhalinyarasanaay madawiinadii inka dhalinyarasanaay xukuumadii ka dhalinyaray sidaay sinuusaneykasi hambaliyo hambaliyo hambaliyo nimo cad iyo in bulshadu qeybaheeda kala duwan ee ka dhex muuqato golaha wasiirada ee tayada leh ee u idmaday in shaqooyinka adag ee horyaalla koonfur galbeed inay wax ka qabtaan runtii ka wasiir ahaan ma sahlana in naloo magacaabo xelalka intaan la eg waxna laga sugaayo waa bedel xoog leh horumar la taaban karo arrimaha bulshada dhaqaalaha amniga dhinac walba leh runtii waxaa lii idmaday ma ahan inaan wasiirada ka aqoon badanahay nasiibkeygay noqotay inaan magaca wasiirada ku hadlo meeshaan soo istaago wasiirada saaxiibadae oo dhegeye inaynu ma hadnagno madaxweynaha dowladda koonfur galbeed oo nin doorari inaynu dalka ka shaqayno walilana madaxweyne eedi eedaa mahadsanta ilaahay idin sheeg bidinilah kariim hoolo adag nin dhiibtiina wali rajeeyane unoo galnaa ishahaysana wasiiradahaan u sugan إهاني هراء أن حكومة هراء أن كتر سنة على إسكال الجنوب إني أن الشقبة لله يتلك الشقينو قرطاكي كبالا قادان
maantana uguma horeyso mas-uuliyaddaasay gudanayaan waxaan rajaynaa insha allah mas-uuliyad saas la mid ah inay gutaan inaysan intii ugu dambayn doonto hadduu ilaahay ka raaliho insha allah intay soo guteen in ka badanba ay diyaaru yihiin inay gutaan runtii mudane madaxweyne waxaan rabay inaad ii ogolaataan adiga iyo marti sharafta kaleba dhowr daqiiqadood oo aan rabo maanta waxaa la yidhi qofka haddii aan la sheegin asaga inuu sheeg sheego waayo marka baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya caar waa inaa wax ka sheego baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya waxaad markhaati ka tihiin waxaan u malaynaa kooxda fanka halkan ka heesaysa hoos heesti ay ay ku heesayeen ay kaga hadlayeen waxqabadkii baarlamaanka ee xildhibaanadu waxay ahayd inaysan ahayn hees oo xildhibaan baarlamaanka ka mid uusan soo alifin anigana aanan soo alifin laakiin ka tarjumaysa dareenka shacabka koonfur galbeed ay ka qabaan iyo sawirka ay ka haystaan baarlamaanka dowlad goboleed koonfur galbeed ee soomaaliya waa ku ammaanan yihiin waanan ku ammaanayaa waanan ku faraxsanahay waanan ku faanayaa inaan baarlamaankiisa baarlamaankaasi xildhibaanadaas aan hogaankooda noqdo ilaahay uu nasiibii ugu yeelay inaan kooxdaas inaan la soo shaqeeyo insha allah qof walboo mas-uulan waxaa ilaahay uga baryaa tiim tiimkaas la mida ilaahay inuu garbiisa inuu joojiyo insha allah wax walboo wanaaga wax walboo guul ah maanta baarlamaanka koonfur galbeed uu ku- uu uu ku tallaabsaday uu soo qabtay wax walboo howl uu soo qabtay ku saabsan masiirka iyo aayaha dadkan wuxuu mar walba ee halbeegkiisu ahaa macabirkiisa ama howlgalka uu ka howlgalaayay in danta guud laga hormariyo midda gaar ahaan
shacabka reer koonfur galbeed meel walbay joogaan oo uu ugu horeeyo baarlamaanka iyo shacabka koonfur galbeed oo dhan waa laiga soo hambaliyeeyey waxaad dareemi kartaa reer koonfur galbeed baahida ay u qabaan dowladnimada iyo xukuumad ka saarto daruurtan adag oo koonfur galbeed ay ku jirto oo arrimaha amniga ah horumarka bulshada ah sida uu sheegayo xildhibaan diris abaaraha soo noqnoqonayo iyo biyo la-aanta barakacyaashan deegaanadoodii ay ku noolaan lahayn ka soo barakacay sidii dib loogu celin lahaa nin walba deegaankiisa loogu abuuri lahaa nolol iyo dibudejin uu keeni lahaa sidii loo dhisi lahaa jidadkan burburay dadkan burburay dhalintan aqoonteeda iyo waxbarashada u baahan sidii aqoontooda iyo waxbarashadooda loo dhisi lahaa sidii loo horumarin lahaa caafimaad goobaha caafimaadka caafimaad buuxa loo heli lahaa waxaasoo dhan iyo wixii aan sheegnay oo brograamka annaga aha waxaa laga raba inay fuliyaan waa golaha wasiirada cusub oo lasoo dhisay waana aaminsanahay kalsooni buuxdaan ku qabaa maadaama ay dhiig cusub yihiin dad dhallinyaro oo aqoon-yahano ah oo shaqada wada guranta yihiin waa aaminsanahay inay kasoo bixi doonaan waxaa jirto maalinkii laga bilaabo ee, doorashada khudbadaha musharaxnimada la jeedinayo ilaa iyo maalinkii xukuumadda aan soo dhisnay wixii qorshaha annaga ahaa oo qorshaha dowladda ahaa oo aan ballan qaadnay oo in la suubiy u baahnayd oo dhan ayadoo buuq ahoo qoraala waxaa laga raba xukuumadda waayo waxa fulinayana waa xukuumadda insha allah xukuumadda sidaan sheegay aadaa laigu soo hambaliyeeyey meel kasto dal iyo dibadba waa laiga soo hambaliyeeyey oo reer koonfur galbeed ay joogaan adduunyada daafaheedoo dhanaa laiga soo hambaliyeeyey dadkaas idin hambaliyeynayo ma idin yaqaanaan hadday idin yaqaanaanna boqolkiiba afartana idin taqaano waxay filayaan aqoonta idin kale kugu soo hambaliyeeyaan waxaa waaye waxay arkeen c v-giina iyo da-diina iyo waxa ay ayaga qalbigooda ay ku jiraan ay aaminsan yihiin inaad noqonaysaan way marka haddii ilaahi yidhaahdo waxaa idinka rajaynayaa in waxaas dhan ay dadka filayaan oo ay reer koonfur galbeed oo dhan naga filayaan oo shacabka uu naga sugaayo oo baarlamaanka uu nagu rabo inuu nagula xisaabtamo oo cid kasta oo maanta eh, dowladdan garab taagan oo ku faraxsan inay lugaheeda ku istaagto ay socoto ay naga filayaan intaba waxa laga rabo waa wasiirada cusub oo aniga aan guddoominayo hadduu ilaahay ihaaho baarlamaanka iyo guddoomiyaha baarlamaankana ay nagara taagan yihiin oo ay nagala shaqaynayaan siyaasadda koonfur galbeed insha allah waxaan si gooni ah u ammaanayaa aniga shaksiyan waxaan ahay dadka jecel fanka markaan fanka jeclahay kan aan jeclahay kan jacaylka ma aha oo heesaha jacaylka ma aha kii duulaadada waayo wadaniyada ah oo dadka lagu dhiirigeliyo oo dadka lagu kiciyo oo maxay ahayd dowladnimada iyo qarannimada lagu sheego marka waxaan aada iyo aada u bogaadinayaa fanaaniinta tanaawkeyd oo fanka keliya xooga koonfur galbeed ay hadda haystaan oo muuqdo ah oo dhalinyaro ah waa waa dhiirigelinayaa insha allahu hadduu ilaahay yidhaahana maxay ahayd waxaan ka qayb qaadan doonaa dhisitaankooda iyo jiritaankooda waana gacan siin doonaa hadduu ilaahay yidhaaho waxaan kaloo si gooni aan ugu mahadcelinayaa agaasimaha iyo abwaanka abwaanka finaalke oo isagana wixii heese ahaa oo fiicnaani soo alifay ah abwaanka isagana waa mahadsan yahay saxaafadda sidoo kale aada u mahadsan tihiin saxaafadda reer koonfur galbeed waxaa waxaan ugu mahadcelinhayaa waxay yihiin dhisayaal wey waa meesha dowladnimada iyo qarannimada laga dhiso saxaafadda saxaafadda haddii si fiican loo adeegsado oo si dowladnimaa loo adeegsado oo si qarannimaa loo adeegsado oo sida fiican loo adeegsado waxay noqonaysaa dhismo waxbay dhistaan laakiin haddii sida xun loo adeegsado oo waxun loo isticmaalo wax lagu dumiyo ayay xun tahay saxaafadda iyo wariyaalka reer koonfur galbeedna aada iyo aaday u mahadsan yihiin shaqo fiicanna way ka qabteen deegaanada
salaan kadib waxaan rabaa inaan halkaan aan ugu inaan dhaho xafladan inaan ugu yeerno duco oo ah walaalkay cali isxaaq cumar oo ah ka mid noqday mataqaanaa golihii wasiirada ee hadda uu soo magacaabay madaxweyne cabdicasiis lafta gareen ducadaasoo halkaan iskugu nimaadnay ducadan halkaan iskugu nimaadnay oo qasadkeeda u ahay in lagu taageero walaalkeen doctor xildhibaan cali isxaaq cumar oo ah qof samafalo ah oo mataqaanaa dhallinyarada beeshana mataqaanaa muddo wax badan ka soo qabtay iyo macnaha guud ahaan dadka reer south west ee saa ogsoontihiin madaxweyne lafda gareen rabitaanku wuxuu ku imaaday bulshada reer koonfur galbeed rabitaankii uu ku yimidna wuxuu soo xulay haddana mataqaanaa rabitaankii golaha wasiiradu wuxuu ku saleeyay rabitaanka bulshadii taasna waxaa ka garanaysaan mataqaanaa codkii aqlabiyadda laheed ay ku ansixiyeen golaha xildhibaanada baarlamaanka ama golaha wakiilada ee koonfur galbeed maadaama golihii wakiiladii anaga wakiilana ka ahayen ay mataqaanaa ansixiyeen anaguna waa ansixin haddaan shacabkeena cali isaaq oo ah runtii qofka keliya maanta la dhihi lahay waxaan qaadan lahay ninkii isku hormari lahay ah oo mataqaanaa shaksiyan aqoontiisana aan nahay aqoon aan ku kalsoonahay uu yahay afartii sanoo lasoo dhaafin ah xildhibaan stateka ah waxaan hubaa runtii haddii aan garabkiisa istaagno inuu dadkan dhedhexaadna u ahaan doono oo mataqaana wax badanna mataqaana qoba karo laakiinse haddii oo mataqaana garabkiisa aanan istaagin waxba ma qabo karo taasi waxaa ku caddaynayso abaankii soomaaliyeed wuxuu dhahay inkastoo nin geesi raggu geedo dheer yahay haddaan garab kale la qaban guul keeni maayo taasi micnaheedu waxaa waaye hadda ninkaas si kastoo rag u yahay wax kastoo samayn karo haddii aanan aanan istaagin oon farqaha qabano meel ma gaari karo marka waxaan idinka codsanaya aan u duceyno meesha hambali aan ka dhehayna aan u duceyno garabkiisna aan istaagno xaqiiqatan haddaan garab istaagno wax waa qabanaya hadduu kufi xataa fiicanta hore u socda aan dhahno insha allah xilkan waa meerto maanta hadduu cali saaq joogo berri waa aniga berri waa adiga qof kastoo ku imaanaya marka yaan walaaltin walaal mataqaanaa xasad iyo yuusan imaanin aan la shaqayn walaalkeen waxaan mar kale mataqaanaa mahadinayaa sida xifradda leh oo u soo xulay madaxweynaha cabdicasiis lafta gareen golahiisa wasiirada oo u badan dad aqoon yahana waan aad u dhalin yar xaqiiqatan waagii hore aniga waxaan dhihi jiray mataqaanaa markii meelaha laiskugu imaado golaha wasiirada dadba kooradabooda ama ulul watoo geeley ah wasiir ahaa jira laakiin hadda wax badanaa isbedelay dhallinyaradii qaliniyada heeda wax baratay oo waddanka wax ku baratay aa mataqaanaa nooga dhigay wasiiro marka waa annaga noo mataqaana waa inaan soo dhaweyno madaxweyne aad u mahadsan tahay annaga haddaan shacabkeena sidii shalay ma kugu garab taagnayn aan kugu garab taagnahay assalamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
salaamantiin intii inta inaysa kooyntii boqol iyo toban iyo afarta yaa ka salaamantiin oo cali isaag taageere in eh anna siina hadalaaw siyeetun sinadkina kaw iinka tari kanna saar kanna siib sareeyow munusqaamow mugiila araaya calanka hoostiisaa surunaay kuraaji suudaa surunaay mayna ku mid ahaa horseedkii swal oo dowladnimadan hadda isla kafaanaasaan dhali ma jaro jarna bacdi sheehe langle dooradaa iyo madaxweyne ma doorada jarna may dooranay koogkii dastuur walla araawaa dooranay referendu marka dastuurkii uma dooraniya walaagan dhaliyey bacdisheeg calan santuuqii madoowaay xidiga milatariga kaliido ku saaranaay iyo santuuqii caddaay oo banardeeli bacdisheeg talyaaniga likabiyaay bacdisheeg lamada santuuq lamaratiyo lankiisurunaya ahaan tankala maysiin sheegay walii una bacdisha cimro anaan lahaaba doorashuwan dhoriwalka qobod iyo bacdisha jabhad iyo lan dhoriwalka xukumeele iyo marna bacdisha baadiyaa ku nagaday baadiyaa ku kujareen makiintaasaan arag hadde doctor cali isaaq umar hambalyo hambalyo hambalyo waa soo dhaweey sanadkay siyeetungaa jara ballintan ay hadda bacdi sheehe febraay ma aha jeeka labaatan iyo liwaa roog labaatan iyo siyadaa roog marka kii bacdi sheehe abshir ee ilaahay una suwaanaysaniin dijii yaan qaadanay waan yaan ogni ilaahay ku weelo lankii niin dooriina bacdi sheehe madishay kor allah ku weelo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo horay lan sheegi hadal muhiimadiisa quruxdiisa odayaal dhaqameedyadii waxgaradkii uqaashii aqoon-yahanadii dhallinyaradii culamaa udiinkii samadoonid oo horeyti iyo hadal quruxdiis ka hadaleen anina walyarko ka dare laakiin ma ka badii doon haddii ilaaheen intii ilaahay subxaana wa tacaala oo waafaji geeka maalin qamiiseewo oo galabnimee bilo taariikhdana wali kaastaysantaa labaatii siyeedka lamada kun tumi sagaalka runtii weli dibankanagadey maamulkan cusub isu hormuudingay ama hogaamiyow mudane cabdicasiis xasan maxamed laftigareen is hogaamiyow iyo hambaliyo ballaaran intaanka jeediye uu siiye golihiisa wasiirada cusub guddiga shacabka baarlamaanka koonfur galbeed dhammaantiyo runtii yoona hambaliyo kaliyo laabyaantanka dire runtii weli dibankanagadey madaxweynaha tan iyo markii isu xukuumadda isu qobsadii ku guulaysadii ee walaa la taawado qoro oo horumar ah oo runtii uusa deegaanada koonfur galbeed tanjeedi runtii waa markhaati madoontiya laka tilmaamo karo runtii madaxweyne wali heraane shacabkun deegaanada koonfur galbeed soomaaliya eedeeda kinka baahanyiin adoo kale lan baahnaay runtii wadanka wali kiin ku baahanya horumar iyo isku xirinaan isku duuwanaansho iyo kiin ku baahanye taasna bilawshe bilawdii dhamaystirna adi koofuraan mudane madaxweyne adi kiin ku fadhiina runtii haddana dibankanagada xafladun qiimaha qaayaha mudan oo geeka laku qobaday hoteeladan ka qaalisan ee magaalada baydhabo ka yaalaan haddana dibankanagada ujeedka xafladun lanqobaday xafladun wali lanqobaday taageero lan sameeyo xiliwaan ahna madax wasiir wasiirkaas cali doctor cali isaaq cumar runtii guulaysati run ahaantii eedeedan guulaysati nin dhallinyaro aqoon-yahan oo mutacalima oo runtii geeka la seero kor waa nin halabuura walow soqobadina geek walbada nala ka tilmaamo karo runtii wali lena hambaliyo hambaliyo lena horan socoya lena دكتور علي إساق عمر دينيشا دان نغدا دكتور علي إساق عمر أحنا ووزير وزير رنتي أو كوميدي كونفور قلب الصوماليا وليلنا دكتور أضو حلوانا أحنا أضو هدنا وزير إلهيكي موت إلهيكي علفي وليلنا هرن سعي هرن سعي لنا رنهانتي يدي لكن تاجر سنة حفلة قيمة قايها مضجيك رنهانتي هذا لكن تاجره رنتي تاسي ولي مرقاتك وإتا انتون بلشا رنهانتي انت intan mayleraay ummad intansku koyto kala duwan run ahaantii oo ka faraxsan yiin wali limedata ee shacabka ka dhaqan deegaanada koonfur galbeed intay run ahaantii ka taageersan yihiin iyana run ahaantii kalila bakiidho waayaan dhammaan wasiirada golaha wasiirada koonfur galbeed iyona wali lena run ahaantii shaqa wiinga la siin edmadi ilaahay subxaana wa tacaala ilaahay siin la garab gala ilaahay siin fududaayo unana ka shacab ahaan ka dhallinyar ahaana run ahaantii siin la jarna waana siin taageeraana wali siin lena hambal iyo hambal iyo magacii waa bishaar xasan cali soo waxaan u hambalyeynayaa oo aan bogaadinayaa walaalkay cali isaaq cumar wasiirka sidoo kale cali ani waqti badan waayo badan waa isla soo qaadanay waqtigu wax baranayay waa isku seenaa qof wax qabad leh oo hal abuur ah waaye waxaan leeyahay waa ku garab taaganaa mar waliba sidoo kaleeto oo ku hambalyeynaya waayo haddii aan qofka la dhiirigelinin waxqabadkiisa ma imaanayo waa qofka in la dhiiriyaa la dhiirigeliyaa si uu waxqabad u keeno marka mar waliba waan hambalyeynaynaa waana garab taaganaa wasiirka sidoo kaleeto dhammaan waa mahadsantihiin kasoo qaybgalkiina iyo garab istaagiina aa u samaysay wasiirka iyada iyadan faraxsana inteen hor surmo intuu wajaalo qurux badan wana iska jaraa migal iblaan aqoon yahanin odayaal marta sharaf kale tan iyada iyadan faraxsana tiida kale tawlan intan isku koyn geeka ma ee intii wal amba taas iyadan faraxsana alxamdulillah ilaahay kuma hadsantaan ay kulmi may ban tan isku koyn geeka intii un hambali ibogaadin intan ku dirno xildhibaan doctor ali isaaq umar oo ah wasiirka wasaaradda bay'ada iyo duurjoog ما شاء الله يد يد أنك فرح سنة أنت جاك إلى عمرها إندرسي أنت على إساق عمر أنا كهم بريء حلكون سبيك بقول ما شاء الله ويبر لها هلدوان وزير إلهي كويلة لنجيب له ورنيرة سجالي سيد أنت أنت بس عمارة دقيقة مرفلة لنجي هتكتبوا فداي ما إلى رأيس wayga toosan kardi bad intii ilaahay koolo ilaahay kin gutoogan hambalyi iyo bogaadin madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen wasiirada cusub baarlamaanka sharafta badan ay safayle an ansahi may kale an hambalyeeyay asxaabta hortaysurun dhallinyarada beelweynta geerida ku dhalata aqoon-yahanada odayaasha siyaasiyiinta ururka haweenka dhallinyarada dhammaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan mayndarey hambalye liinkoobo korna ibbogaadin dheer doctor ali isaaq umar wasiirka cusub mayndarey inuseeyi langmaska hafayle geense ee halyey ee sagay ee oqoonyahan ee sharaf badan dadka oo anle taarag dheernle idadka la dhaqada jareenba may ka sheegaan in ilan wanaagsan iyi kudub ma jeediyey ha jeediyey ini isuga naqada se la ka sheegaa isa ku dheer usi naqada sida uuna ka ogaani hor unku dareera an naqana lan riidan qaadadaa may faday ninka inta sida gurbo gaalwan oo haanleenka amaanow walaa horta waa usi jeeysidi ninka hun humaatisa la ka sheegay ninka fayleena faylaanta badan la ka sheega doono male ee mastar caliyow mastar caliyoo wali ka dhalatay tuurido hibilowii wardheera nan sheegadaw farac yay sheegadaw obooyay inka duuganayna an lahayna nanaawala eraaw boqol iyo toban iyo afar eel oo docaaka bobdi do'aalaka buji yaa ka taala tuulida dhanaawil re'aangu may ka dhalatay tuulidaas yaada ee internationaalka ah webelowi wardheera kismaayo roogay dalka roogay dibadda roogay obooshay dhanaawa eelka ee ka duuganya ani huba markii sida eta meela yaalaha aytiina mayla kuwa ka faday sadbashay yaakii ku odsadaan horta masaajidka anka weyn oo masaajidkii dhanaaw ka magac baha faday koraan ku qaado faday horta diinta islaamka daq islaam ina inay ka dhisto horta eeda kiin ku codsade tan kale labaad madarasa inay ka dhisto kiin ku codsade tan kale saddexaad iskool dugsi dhaha dugsi hoose lena inay ka dhisto fade wabilaahi towfiiq
mabaagana baariyo banaadiranta seedyahanagadi waan hakudantirdiymay tartiibe tarsom airways ihraabtunka duuli galabtinaha ka duuli banaadirna hakudantirdidayuuro degdeg balango safarge daa'in lahayna dafrigle ahuuliye maa balanka daalan u ihraabti baydhaw ku duulaso galabtinahan duulaso waana baydhaw kiila baryaasanow banaadir hegsheebahiduulimaad hoha ogolobo balantin tarsom arweysi deerow adleyma ee doogaas bulshadana isdadiirtay degdegtimo badan dafirig ehuuliye lankidan ehowba tarsom arways han degdegwey shirkada duulimaanta ee tarsom tallaabo horumar la ii tawfiiqo la wajahay duulimaadta i la ii tarsom arways yo la helay takataki iyo tiiraanyadii duulimaad langab yo lagu bahi diyaarada duulimaadda tarsom arways tartiibananka neefsaday tarsom arways shirkada yuuridiya dadweynayo ambogango dhaa'in lahayna safarshe duul i degti dhagiigyaal gudaashow dhammaan dayuuriyaalka dalkeenku howlgalaayaan taangashaga badano tarsom airways shaqaale maykiinka diyaar ah
barnaamijka kulanka idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo dhegeystayaaalka guda jarne golaha wasiirada koonfur galbeed ee soomaaliya geekobole bayoweeladeena kulansho khamiislaga kaasiti usu shir gadoomiyahay madaxweynaanka koonfur galbeed ee soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen walaynu kulankaasiti wasiirada cusub ee koonfur galbeed iyo haanahan iyo goobro ku hayeen shirka waliba ku qayb galeena dhammaanba wasiiradii oonay ku xogeenada dowlad goboleedka koonfur galbeed kulanka uusoonka horreynta bius ahaye kows isbarashada kusoko weliba lanku hadalaya ayo koonfur galbeed iyoonay walyaabooyinka sadi helalka iyoon iskulashal wareega lahayeen wasiirada cusub iyoonay haani hore saas oo kaleeto weliba laka dardar geliyaaye walku gobodowka dhibaatooyinka ku jarta deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya sallamada weliba yeedaha ititoo lanku hadalaya xaalada biyarada baydhabo amniga caafimaadka walbarashada cadaaladda iyoonay fudhowka jidata ee go'doomiyan ee al-shabaab sida yeeda golaha wasiirada warbixintana uusa saxaafadan akhri wasiirka warfaafinta koonfur galbeed ee soomaaliya xasan cabdi maxamed بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله maanta oo khamiis ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo labaatanka bisha labaad labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa markii ugu horreysay kadib markii uu soo magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen golihiisa wasiirada kulankii ugu horreeyey oo ay maanta yeesheen oo madaxweynuhu guud ahaan uu shirka doominayey waxyaabaha maanta kulankii ugu horreeyey ee golaha wasiirada kadib markii ay ansixiyeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya maalintii shalay tole isla soo qaaday waxaa ka mid ahaa kow guud ahaanba arrimaha amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya sidoo kale isbarashada golaha wasiirada cusub ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo sida ugu dhaqsiyaha badan inay wasaaraduhu isugu wareejiyaan xilalkii ay hore u haayeen kuwii xilalka laga beddelay haddaan qodob qodob u dul istaagno waxaa falanqayn dheer lagu sameeyey guud ahaanba amniga koonfur galbeed soomaaliya sidii uu ahaa xaaladihiisa guud ahaan iyo waxyaabaha la rabo in mustaqbalka dhow iyo fogba la qabto iyadoo wasiirkii hore ee wasaaradda amniga oo warbixin dheer ka bixiyey amniga gobollada koonfur galbeed soomaaliya iyo afartii sano oo wasiirka amniga ahaa waxyaabihii u soo qabsoomay isagoo tilmaamay in wasaaradda amniga wax badan ay u soo qabsoomeen wax badan oo kalena laga sugaaya wasiirka cusub ee wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane isaaq cali subag iyadoo afar iyo labaatankii saac oo lasoo dhaafayna gobollada koonfur galbeed soomaaliya guud ahaanba xaaladahoodu ay iska deganaayeen walow meelaha qaar lagula dagaalamay isbuucii lasoo dhaafay ururka gumaadka ummadda soomaaliyeed ee al-shabaab sidoo kale waxaa la faray lana amray maalmaha soo socda sabtida axadda iyo isniinta haddii alla idmo golaha wasiirada sida ugu dhaqsiyaha badan inay xilalka isugu wareejiyaan wasiiradii hore kuwii dib u soo laabtay iyo kuwo kaloo cusub intaba ay xilalka isu kala wareejiyaan sidoo kalena guud ahaanba isbarashadii wasiirada cusubna ay ahayd muhiimadda ugu weyn oo maanta ay golaha wasiirada isugu yimaadeen waxaan rajaynaynaa marka maalmaha soo socdo sida madaxweynuhu uu amray sabtida axadda iyo isniinta ah haddii alla idmo inay noqon doonto oo qaybaha ugu horreeyo ee golaha wasiirada cusub inay xilalkooda la wareegi doonaan si adeegii bulshada loo haayey muddadii lagu jiray kambeynkii doorashadii iyo soo magacaabidii golaha wasiirada iyo horkeenidii golaha baarlamaanka intaba wakhtigii horay u lumay in looga faa'iideeyo shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya wasaaraduhuna ay shaqadooda halkii ay ka sii wataan waxaan san rajaynaynaa in maalmaha sabtida iyo axadda iyo isniinta soo socota xilwareejin guud ahaanba ay dhici doonto sida madaxweynaha uu sheegayna loo xilsaari doono guddi madax bannaan oo kormeeri doona wasaaradaha marka ay xilalka isku wareejin doonaan sidoo kale madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuu sheegay arrimaha shabeellada hoose maalmahan ka dhacayey hadday tahay dhimashadii loo geystay haweenkii masaakiinta ahaa deegaanka xaawo cabdi shabaabku ay ku laayeen in guddi loo saari doono iyo dhacdo kale oo iyana laga soo sheegay gobolka shabeellada hoose gaar ahaanna degmada wallaweyn oo dilal qaab daran ay ka dhaceen maalmihii la soo dhaafay in madaxweynuhu sida ugu dhaqsiyaha badan uu u magacaabi doono guddi arrimahaas u kudhali doono guud ahaanna gobolka shabeellada hoose xaaladihiisa amni dhaqaale iyo siyaasadeedba wax badan soo daraasayn doono oo level kastale madaxweynaha inuu u diri doono marka qodobadaasi qodobo kale ay ahaayeen waxaana shir guddoominayay shirka madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya aad iyo aad aad umahadsantay
idriis cabdi dhakhtar walibowseye ee xukuumada mudanaalka baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya marasuu ku hadlaay munaasabadii xalayta ashi sharafta haytiye lansamay golaha wasiiradii hore baarlamaanka koonfur galbeed ee soomaaliya iyo weliba uusuu ku hadalay xaaladda biyarada ee ku jarta magaalada tan ee baydhabo ee
wala kala salaamay wasiirada cusub inkastoo may dhahay protocol ahaan may dhahay federaalka iga fadhiyaan wasiiradii iyo xildhibaanada haddii aan qalad gal inahay waan halaadoy salaantiinkuina assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu eed iyadaan ka faracsana koonfur galbeed waan la helay may dhahay mas-uulkiinka faylahay ana taariikhdiisa kase hadduma ku sheekayo dooginaha gaabiyo waqti walala ka jaray oo ciriiri ah hadda ku hore siisu kuwa qabtan may dhahay magaalada baydhabo maamul goboleedkiinku horeeyaan la masuulkiyay walaahay taariikhda waan haytay meelahay kun iyo sagaal boqol sagaalo iyo shanti hayti lanxasay lelo guddoomiye linkuweli madaxweyne linkuweli cafwan unoo roogno meelahay baydhabo meelahay magaalada una sheegi tahayni oo una taariikhday ogno maamulkaas walala burburay wala haytay meelahay madaxweynaha soorana kadib isina wala qaday madaxweynaha soorninka gudile madaxweynaha shaqo iyo ku falaanay haddii maylaraa xafiiska iraa ka tulakooy shoorkiisa gabadhiidan hadda ku hore maylaraa sillin shourays kun iyo sagaal boqol sagaal iyo shantii tumiikoosa hamiilum leylaa hagaari magaaladii wal qabsadile markunti magaalada la qabsado kale wala qabsadin madaxweynaha shaqeeyo oo shoorkahay ku dhaafay horkustaa taasu maylaraa tanka wala sii sheegay xaaladda hadda la kajara ila maylaraa xaalad wala waayo maylaraa dhinaga bini-aadamnimada siiba biilaana bay loo kajar aan maalmahan inti aan aamusanahay biilaaminaa kajar walala faday wasiirada cusub madaxweynaha xildhibaanada koonfur galbeed madaxweynaha wala fadaana inuusa guddi magacaabo oo deg dega iraabta anoo xafiiska baydhabo xafiiskoo ku lahaa walagyaala maylahay afaridoodka walaynku kooyay tuulo maylahay baydhabo in jarta labaatan shan kilomitr oo aadinka oomiyiin may lahay xaaladana kuwar qabtan amni ahaan meeluna marahoy markuu ula faday magaalada dhafiye dad badan aha qaxi oo qaxootiyaala roogan warku oomiyiin markuu ula fadaane oonkaas laku qeyb qaadana gurmud degdega la suufiye madaxweynahana wala ku fadaane in guddigaas gurmudka biidhaaminte magacaw xildhibaanada koonfur galbeed ku magacaw ama wasiirada ku magacaw sidii may lahay dadku nindeertii fadi may lahay dhibaatadii biilaanta haysata tan kale wala fadaane waddankaasiisa kuwan qabtaan shan kilomitr magaalada maynbaako deegaanada sababta maylahay dadku walaha ku qaxeen wala waaye deegaankooba walaha ku kii sababta laha kii aan oday wala waraysaday oo maylahay hadda kor deegaankan maylahay saani xabaal barbaare qollan taajir eh maylahay ilaa hadda maylahay hantidiisa ha ku tabi walalkan ku tabi wala eray maylahay godki oo buuha ku tabi dukaamidi buuhaha ku tabi gaaliha ku tabi loodiha ku tabi eriga ku tabi walaha ku tabi ciyaalkaan la roor yeelay ciyaalkee la askareeyo intii shan qof roogtaba walku weli dooya unagana korsi maylahayaa la koriyey awshee ha labaatan jare loo welini meli welinayn kasana dadkaha qaxo sababtaha ku qaxo ee horta taasuu ogaatan afaleen dadkaas walayn baahayin deegaanadii otii la renaga magaaladan isin aragaatan huba buuf shaksiyaadaas waxay isla maylahay maylahay boqolaalo oo hub u dabajeexaaday qurulhaaday magaaladii la kaaysa wala fadaana intiinu madaxweynaha le inti kusu shoorino maylahay magaaladii haddii hamiiloo kumid haddin loo qabsada khasaaranayna wala la faday wadankan la difaac kow difaac wa jiriteen la furuu markaana wala waayataa maylahay baaqan hijeriyo wasiiradan cusub yala fade howlgalkaas uu gaab madaxweynahan shoor ku dhaafa maylan haddii aad hooliyo qobol way haddu koor maylanaaye dowladda ingiriis wasiir maaliyadda iyo maylanaaye wala baarlamaankan weyn shan daqiiqa waa ku daay iscati marka walala faday laki howl qobol waay haddiusa arag intuusa wal bil qobol u kor maylanaaye iscati ummadu walayn baahantaa badbaadin baahanta walayn baahantaa maylanaaye dadka dhibaataysa oo maylanaaye owlaadiyo hala hooreen boqol kun oo owlaadaan ku nool iyo aadiyo iyo aawsaas kala gaara walalaha ku qaxayna amni xumo waay haddu biilaanba jar marka walala fadeeyo ummada liingurmada ee doogay walaha ku koobay madaxweynaha maylana hay la shaqeeyoy laakiin shoorkay ku dhaafay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
شكرا جزاك الله حلوان ادريس عبد البختر سيدي كوم هاي جاء انك قبل
taliska booliiska ee degmada beledweyne ee gobolka hiiraaq iyo weliba yoona ku hadleena xaaladda amni ee degmada sayti taliyaha booliiska ee degmada sayti iyo faahfaahin usuu kobiya xaaladda amniyadeed ee degmada sidayeedeete
si ayna wax kale u dhicin ama waxyaaba noocaas oo kale aysan u dhicinna waxaan maanta halkan uga hadlaynaa si looga hortago oo dhanka ciidamada amniga iyo shacabka degmada beledweyne labadaba aan rabaa inaan kala hadlo xagga ciidanka haddii aan ku hormaro ciidanka waxaan rabaa inay xiigan galaan u diyaar garoobaan in naflacaarinimada cadowga ay ka hortagaan cadowgu inuu naflacaari yahay oo naflacaarinimada uu la kufayana shaki ugama jiro soomaaliya muwaadiniinta soomaaliyeed inay garaaftaan ay dhibaateeyaan ay naftooda iyo maalkooda ay dhibaateeyaan bes unba ay u taagan yihiin haddana ay ku noolsii jiraanoo waxaa waaye dhibaatooyina loo geystay dhibaatooyinkii loo geystay iyagoo naflacaariya iyo waxay rabaan dadka soomaaliyeed inay ayaguna dhibaato kale usii geystaan saa darteed marka waxaan ummadda soomaaliyeed ku bogaadinaa in ka hortag lagu sameeyo waan la soconaa inaysan hal unug oo maanta al-shabaab ahoo meel joogta ama meel joogi karta aysan jirin ay kala fagaxsadeen weli waxay ku taagan yihiin marka boobkii ummadda soomaaliyeed iyo banaasidii ay banaysteen dhiigga ummadda soomaaliyeed ay weli ku taagan yihiin kama tanasulin saa darteed marka waxaan aan codsanayaa shacabka soomaaliyeed khaasatan kuwa gobolka hiiraan ee degmada beledweyne in ay heegan u galaan ciidamada amniga ay heegan la galaan u diyaar garoobaan in cadowgaas magaalada kusoo fagaxsanoo soo galaya inaysan soo dhoweyn waxaan boqolkiiba boqol aan ku rajo weynahay oon runtii dadka reer hiiraan aan kalsooni buuxda ugu qabaa inaysan cadowgaas aysan soo dhoweyneyn saasay tahayna inaan kusii bogaadiyo inaysan cadowgaas soo dhoweyneyn ciidamada amniga ay la soo xiriiraan meel kasta oo nimankaas fagaxsigooda ama hadqankooda lagu arko in ciidamada ammaanka lala soo xiriiro si looga hortago cadowga annaguna waxaan u taaganahay habeenii maalin inaan shaqadeennii amniga xagga amniga aan laba laabno oon laba ijibaarno oon saddex jibaarno oon habeenii maalin aan u diyaar garowno in cadowgaas uusan ummadda soomaaliya uusan dhibaatayn ama dadka reer hiiraan ama reer hirshabeelle waxaa u dheeriye biyo-la-aan ceelashii way kureen dadka ku nool degmadan beledweyne boqolkiiba sagaashan ma awoodaan inay biyo ma ay helaan meesha toban ka soo hartay ay ka heli karaan ceelgaal shan iyo toban kilomitr noo jira fuustada biyo laba doolar iyo barwa haddii la keena halkan cidda awoodaa waxaad ifahmi karteen cidda awoodaa inay aada yar tahay inaan laba doolar iyo bar lacag islaameed aan sheeganana waxa sababa nagu sababi kara oo aan dareemi karnaa biila-aantaasaa jirta in biye lala soo gaaro oo baal lala soo gaaro oo dadka reer hiiraan walaalaha deeqda bixiya ay la soo gaaraan gurmud iyo gargaar ayaan codsanayaa khaasatan dowladda dowlad goboleedka hirshabeelle iyo dowladda dhexe soomaaliya inaysan reer hiiraan indhahaysan ka qarsan biyola-aanaa ka jirta baahiyaa ka jirta abaaraa ka jirta magaalada beledweyne waxaa shilinka soomaaliga ee annagu lacagta aan leenahay astaanteennu ay ku taal ay ka istaagtay muddo laga joogo laba sano hal sano iyo bar ama laba sano dhudhow intaa ummaddu waxay la daalaadhaclaysay lacag la-aan hadda xaaladii waxay joogtaa nambarkii ugu dambeeyey way isxirtay ganacsiga inuu istaago gebi ahaanba inuu istaago maharadaha dadka iskale waxaad arkaysaa qofan u shaqo tegay inuun aadayn oo kale maxaan ka aada maxaan ka aada maxaa maxaan daalahay inuun ka macaash waxaan codsanayaa dowladda soomaaliyeed aan ka codsanaa in la helo lacag ummadda soomaaliyeed astaanteygii qarannimada qayb ka mida waayo in lacag la helo haddii aan lacag la helin lagama bixi karo xaaladaha lagu jiro waxaan rabaa inaan ku soo qatimo hadalkayga baaq aan u dirayo dadka reer beledweyne khaasatan afarta xaafadood degmada beledweyne dadka degan inta webigu ka maro webiga waxaa la caadaystay in qashin lagu shubo hadduu buuxa iyo hadduu faaruq yahay in qashin lagu shubo ayaa la caadaystay waxaan uga digayaa dadka qashinka ku shubo oo webiga u qaadaya inaysan qashin dambe u qaadi karin laga bilaabo saacadaas toddobailabaatankii febraayo waxay ka bilowdo maantay ay toddobailabaatankii febraayo taariikhdu tahay inaan qashin musqulaha ku fooraro webiga dhibaatada ugu weyn waxaa geysanaya musqulaha webiga ku foorara ilaahay intay ka baqaan ummaddu ha iska gaarto ha is caawiso oo allahooda ha uga baqaano webiga musqulaha lagu isticmaalayo in saacadaas waxay ka dambeynaan aan dulqaadan doonin hadday ayagu ilaahay uga baqi waayeen inay boosaneer noqotaan ay isticmaalaan boosaneeradooda khaaska ah inaysan webiga ay ummadda ka dhexeeya aysan dhibaatay karin in fidno iyo cudur iyo dhib aysan saacadaas waxay ka dambeeyaan aan ugu dulqaadan doonin oo hadda aan
xildhibaan cabdulqaadir cusable oo sukuumada mudaniyaalka baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo ku hadlay xaaladda gobolka banaadir kaasuusuu ku hadlay xaalka gobolka usayikan dhanka maamulka iyo neeha sameeya howsha shilgadiisan ah
gobolka banaadir qof walba soomaaliya inuu ka walwalo aaday u baahan tahay horta waqti hadda la joogo haddii aad la socotaan gobolka banaadir waa meesha keliya dowladda dhexe ama federaalka ay ka nooshahay awoodeeda maha ay ku heshana waa gobolka banaadir inkamka iyo dhaqaalaha ay heshana maha ay ka hesho waa gobolka banaadir isteedyada kaloo dhisan maamulada dhisan canshuur ka timaado oo maanta dowladda dhexe u timaado oo dowladda dhexe ay wax ku socodsiiso ama mushaaro ku bixso ma jirto waxaa ogtihiin bajetka dowladda dhexe maanta oo la baasgareeyey waa saddex boqol iyo intaasoo milyan oo doolar markay ugan tahay afartan iyo sideed boqolkiiba ay dowladda soomaaliya inkam ahaan u qiyaasaysaa inay dekedaha ay ka keeni karto dekedaha la tilmaamayana waa dekeda muqdisho iyo eerboorka muqdisho oo gobolka banaadir bimacnaa lacagta dowladda dhexe ee soomaaliyeed ee federaalka ay ku shaqaynayso waxa ay ka qaadaysaa hadday cashuur caadi tahay hadday cashuur deked tahay hadday cashuur eerboor tahay gobolka banaadir ay ka qaataa kama qaado gobollo kale kama qaado meelo kale waxa soo raaco waa kaalmooyinka noogu yimaada dowladaha oo ay noogu kabaan mushaarafka ay noogu kabaan gobolkaasi banaadir waxa uu xaq u leeyahay oo mudan yahay oo u baahan yahay oo aniga rabaa inaan ku sheego fikirkeyga inuu yahay in sida ugu dhaqso badan maamul loo suubiyo gobolka banaadir maamulkaas maamulkaas oo dadka gobolku degan ay la xisaabtami karaan waxa soo galo iyo meelaha uu ku bixiyo dabcan maamul waxaa jiro waktigii ugu dambeysay dowladda cabdulaahi yuusuf haasatan ra-iisul wasaare gowracadda uu joogay la dhisay gobolka banaadir loo dhisay oo loo soodiyey consul consulkaas uu doortay gobolatore dabcan dowladda cabdulahi yuusuf markay baxday xukuumadda ku xigtay ayaa la burburiyey nidaamka noocaas ahaa waxaa loo celiyey nidaam kale oo ah in lasoo magacaabo oo qofkii markaasi mas-uulka uu soo magacaabo taas waxay dhalisay gobolka banaadir inuu yeelo waayo maamul nadiifa oo dadku dadkooda ay soo doortaan hadda ka horna munaasabad kale xisbiga eleys anigoo ka hadlaayo waan tilmaamay dadweynaha ku nool gobolka banaadir qabiil ma aha jifo ma ahan waa shacabka soomaaliyeed oo qolo walba leh meel walba leh meel walba dagaalkasa ka yimid waxay xaq u leeyihiin inay helaan maamul ayaga ay soo doorteen oo codkooda ay ku keeneen beri marku waxgabadheda la xisaabtamaan xukunka ay ka qaadi karaan waxaa rabaa qof walboo soomaaliya state walkuu ku nool yahay gobolkuu ku nool yahay inuu arrintaas ku dhaqaaqo oo ku- u istaago sida gobolka banaadir maamul ugu yeelan lahaa arrinta caasimadda walaalkan uu tilmaamay caasimadda iyo sida ay tahay iyo xaalkeeda dastuurka abuurayo dastuurka dowladeedyada lagu suginu hayaa maalinkii la keeno shacabka soomaaliyeed ama baarlamaanka soomaaliyeed taladu ka qaato ayaan ka- ka dhihi doonaa wixii markaas la soo bandhigo ayagaa soo bandhigi doono qaabka cas- caasimaddu ay noqon doonto ma maamul goboleed ay noqone ma waxay noqonaya gobol ma waxay noqonaya district waxay noqonayso iyaga ha noo keenaano markaas aan ka doodno laakiin intii taa laga gaarayo dadka gobolka banaadir ku nool oo maalin walba guryahoodina la cashuurayo hantidoodina dekada lagu cashuurayo oo wakti walba ayaga dhibac culayska uu saaran yahay waxay mudan yihiin oo ay xaq u leeyihiin oo waajib ah in loo dagaalamo loo socdo loo istaago laga shaqeeyo u baahan inay yeeshaan maamul ay dadku soo doortaan degmo walba oo gobolka banaadir ka dhisan doorashaa laga shoobi karaa sanduuqaa dadka loo dhigi karaa districtigooda soo dooran karaa konsilaa loo suubi karaa gobolka banaadir gudoomiyay dooran karaan meeyaray dooran karaan hada gaalo inta caasimadoodeeda laga hadlaayo iyo sida shacabka soomaaliyeed ama dadka soomaaliya ama baarlamaanka soomaaliyeed uu maasdaaraha la gaarsiiyo laakiin inta taa laga gaarayo waxaan u baahannahay oo qof walba oo soomaaliya iyo dadka gobolka banaadir dega si gaar u baahan in sanadkaani laba kun iyo sagaal iyo toban gobolka banaadir uu yeesho maamul ay soo doorteen dadka gobolka ku degan ama dadka gobolka ku nool oo ayagu ay doorteen ra'yigooda ay ku keensadeen oo aanan loo soo magacaabin haddii uu madaxweyne soo magacaabay haddii uu guddoomiye soo magacaabay haddii uu soo magacaabay wasiir inay ka baxaan u baahan yihiin dadka ku nool magaalada hargeysa dayarkooda ayagaa soo doorto dadka garowe ku nool ayagaa soo doorto gobolladoo dhan ayagaa soo doorto waay gobolka banaadir dadkiisa kusoo dooran karin maxaa diidaya in dadkii la yidhaahdo ha la rajistar gareeyo ha la qoro inta cod baxsan karto dadku waa inay doortaan waxaasoo dhan waxaa keenaayo hal dhibaa jiro dowlad walboo timaado maaha inaa xukuumadda hadda joogto madaxda hadda joogto keli aan ku eedeynaya kuwa ka horreeyana waa ay qabeen waxay aaminsan yihiin gobolka banaadir haddii maamul loo suubiyo in ayaga awoodoodu ay baabi'ayso bal ayaga awoodoodu soomaaliya oo dhan ay maamulaan soomaaliya o dhan ay xukumaan kuwa soomaaliya o dhan xukumay madaxweyne u yihiin gobolada kuwa joogay madaxweyne u yihiin gobolka banaadir madaxweyne u yihiin raisaan u yihiin dadka degaanka degan gobolka banaadir degan waa inay meerkooda ayaga doortaan taas waxay keentay taas waxay keentay in sanad walba ninkii meeyar laga dhigo uu ka cabsado beri waa lagu bedela taas darteed uu ku shaqeeyo rabitaanka qofka soo magacaabay oo una ku shaqaynin rabitaankii dadka isaga uu bedelayo ama u shaqaynayo magaalada muqdisho markay ugar tahay waxaa kasoo xarootay toban iyo todoba milyan bishii haddana jidna looma dhiso biyo lagama qaado qashin lagama hagaajiyo asbitaal looma dhiso dadka waxbarasho lacagaanama haystaan caafimaad lacagaanama haystaan wax haba yaraatee qof muwaadin uu leeyahay oo ay helaan haba yaraatee ma jirto qofka xooggiisa iyo xoolihiisa uu isku daaweeyaa ilmaha lacagtooda wax ku banaan haddana waxaa laga aruuriyaa lacag aan laga aruurin soomaaliya gobollada kale oo dhan aan laga aruurin qofkii uu fahmi marka gobolka banaadir ka hadlaana in qabiil laga hadlaayo reer loo doodayo waxaa laga hadlaa saddex milyan qof oo soomaaliya oo ku nool gobolka banaadir xaqay u leeyihiin oo waxay u baahan yihiin waxaan rabnaa haa doorashaa laga leeyahay dadkaas yaa matalaya ii sheegay baarlamaanka maanta aan joogno laba boqol iyo toddobaatan iyo lix cod waaye qof walba waxa uu ka yimid state buu ka yimid nimaa hirshabeelle ka yimid nimaa jubbaland ka yimid nimaa puntland ka yimid gobolka banaadir qof matalaayo oo gobolkaasi oo baarlamaanka laba boqol iyo toddobaatan iyo lixdii ku jiro ma laha haddana laba boqol iyo toddobaatan iyo lixdii iyo xukuumaddii iyo dowladdii oo dhan iyo safaaradii oo dhan lacagtooda wuxuu ka ka saaraya gobolka banaadir waa waxaan xaq ahayn cadaalad ahayn la aqbali karin dadka gobolka ku nool iyo dadka soomaaliyeed meelwalbay joogaan u baahan in loo istaago wix saacaddan ka dambeeyo doorashada soo socotana aysan dhicin iyadoo gobolka banaadir uusan maamul una yeelan saas darteed xisbigeenna ilaas la yidhaahdo wuxuu u taagan yahay uu ka shaqayn doonaa sanadkan laba kun iyo sagaal iyo toban mana usaajiifa doona mana fadhiisan doona ilaa gobolka banaadir uu ka yeesho maamul aan lasoo magacaabin maamul aan ka baqaynin beri in laga qaado xukunka oo ummada u shaqay karin
guud ahaan barnaamijkii kulankii idaacadda warsan ee magaalada baydhabo dhegeystayaal intii idin keegin tireedan ku kulmaana ku kalimade saasiyan eemaana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
Wajire tangaga tu boy tu tira burusai tu mirada. Tulai oi tua. Atau higai tu damai Tu wajire tangaga tu boy tu tira burusai tu mirada. पति लंकी अलसियो दे संखल सुपाल तारे दर्द दे दुलायो दुआ Thank you. Thank you.